faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadiyo cadaado qodobada aad maanta maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo waxaa ugu dooroon xildhibaanada golaha shacbiga soomaaliya oo diyaariyey mooshin dalka looga saarayo ciidamada kenya wasiirka maaliyadda soomaaliya oo shaaciyey sababta ilaa iyo hadda loo soo daabici laayahay lacagta shilinka soomaaliga wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka hirshabeelle oo kormeer aan horey loo sii shaacinin ku tegay qaybo ka mida beledweyn saraakiisha ugu sarraysa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo digniin kama dambaysa u diray ciidamada qalabka sida ay ku sugan koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab iyo maamulka somalilan oo mar kale dagaal ugu hanjabay maamulka puntland qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco taariikhda waxay ku aasaysan tahay koob iyo labaatanka bisha sideedaad ee agost labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen waarkiina duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa diyaariyey mooshin dalka looga saarayo ciidamada kenya qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa diyaariyey mooshin ka dhana ciidamada kenya ee ku sugan gudaha soomaaliya kaasi oo igadan leeyihiin sidii guud ahaan dalka looga saari lahaa ciidamada kenya xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan cabdi shire jaamaca ciyaar jecel ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaanada ay dhammaystireen mooshinka ka dhanka ah dowladda kenya xildhibaanada ayaa sheegay in mooshinkaasi golaha shacbiga la horgeyn doono marka uu furmo baarlamaanka bisha sebteembar ee soo socota maxamed cumar dalxa ayaa sheegay in mooshinka ay saxiixeen xildhibaano ku filan islamarkaasina fadhiga baarlamaanka soomaaliya lala sugayo mooshinka ayay sheegeen in uu daba socdo go-aanka golaha baarlamaanka kenya u gudbiyeen xukuumadda kenya oo ah in biyaha soomaaliya ee ay kenya xooga ku doonayso laga difaaco soomaaliya islamarkaasina ciidamo kenyaan ah la geeyo halkaasi xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa sheegay inuusan daba dhiganaynin xildhibaan aadan bare ducaale laakiin sida uu hadalka u dhigay soomaaliya aysan marna aqbalaynin damaca kenya kenya ayaa si toos ah ugu lug leh arrimaha doorashada soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dowlad goboleedka jubbaland iyagoona taageero weyn oo ah axmed maxamed islaam axmed madoobe arrinta ugu horeysa iyo damaca ay ka leeyihiin ayaan lagu sheegay haddii uu ku soo laabto doorashadaasi kursiga hogaamineed ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe in ay doonayaan inay u garabsadaan sidii ay u gacan marooqsan lahaayeen badda ay doonayaan inay xoogga ku qaataan ee soomaaliya wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shaaciyey sababta ilaa iyo hadda loo soo daabici layahay lacagta shilinka soomaaliga wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayaan daabacadda lacagta cusub ee shilinka soomaaliga wasiirka ayaa sheegay in dowladda aysan dhaqaale ahaan isku filnayn islamarkaasina ku tiirsan tahay kaalmo ay ka hesho waddamo kale waxa uu sheegay lacagta cusub qarashkii lagu soo daabici lahaa inuu maqan yahay marka ay dowladda u bandhigto wadamada deriska wix ay ku soo helaanna ay ku bixiyaan mushaaraadka ciidamada korontada hay-adaha dowladda iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha dowladda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa codsaday inaan lagu celcelinin su-aasha ku saabsan daabacadda lacagta cusub oo uu sheegay inay u xayiran tahay lacagtii lagu soo daabici lahaa waxuuna intaasi raaciyey in ay danta ku kaliftay in uu waqti cayiman sheegi waayo oo lasoo daabacayo lacagtaasi waxaa wasiirku uu sheegay in lacagtaasi oo afartan milyan oo dollara ay hadda kala barhayaan inta kalena ay ku daba jiraan sida ay ku heli lahaayeen si ay ugu sahlanaato inay soo daabacaan lacag cusub oo yeelato soomaaliya wasiirka waxa uu tusaale u soo qaatay qarannimada uu sheegay inay tahay calan dhul iyo lacag maadaama lacagtii maqan tahayna uu dalku bar maqan yahay bayle ayaa horay u ballan qaaday in sanadkan aynu ku guda jirnay labada kun sagaaliyo tobanka ay soomaaliya heli doonto lacag cusub haddase waxa uu sheegay in lacagta samaynteeda inta kale lasoo marsiiyey lana soo diyaariyay hase ahaatee hadda loo xayiran yahay lacagtii lagu samayn lahaa oo aan gacanta lagu haynin wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota maamulka gobolka hiiraan ayaa kormeer waxay ku tageen qaar ka mid a xeryaha ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka hirshabeelle oo ay weheliyaan xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne ayaa kormeeray qaar ka mid a xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne mid ka mid a dadkii ay la kulmeen ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka haysta waxaa noogu daran biyo la'aan waxaa noogu daran hooy la'aan raashiin maba jiraba debka lama shido marka intaasaa noogu daran wax aan noo daran caafimaad ma haysan ciyaalkan oo dhan kaamkay ku nool yihiin waxbarasho diini iyo maadi midnaba ma haystaan hay-adaha samafalka kuwa gargaarka kulli muxuu ahayte inay nala soo gaaraan arkaan wasaaradda gargaarka iyo dowladda hirshabeelle waxaan ka codsan lahayn inay dadkan qaxootiyaala iyo biyaha horta ay boos u raadiyaan meel dejiyaan biyo iyo caafimaadkooda iyo cuntadooda ay raadiyaan ilaa maadaama ay ka xil saaran yihiin iyagu ay ka xil saaran yihiin barakacayaasha iyo dadka liita dadka liita lama fiiriyo ugu dambayntii waxaa ka hadlay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka hirshabeelle cabdi mahad cabdulaaxi soo booqanay ama aan indhaindhayn ku soo samaynay ilaa iyo kaaman badan sida kaamamka kaamka la yidhaahdo webi shabeelle iyo kaamka la yidhaahdo kutimbo iyo kaamam kaleentood oo aad u fara badan sidoo kaleentood kaamamkaas waxa aan ku soo arkana wax yacni qof bini aadama uu ka sheekayn kara maaha waa xaalad aad iyo aad u adag waa xaalad aad iyo aad u culus anigoo ah wasiirka gargaarka maaraynta iyo musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ku baaqayaa hay-adaha aan u baaqaya hay-adaha gargaarka iyo xaaladaha bini aadanimo ku howlan ama ku howlgala inay si deg dega kaga soo gaaraan dadkan tabaalaysan waxaa jira dad ka yimiday shabeelle ama maxaa la yidhahdaa meesha la yidhaahdo etoobiya maalin walbana ka soo gala meeshaas kadibna ay hoostigareeyaan ama ay soo dhoweeyaan ama martigeliyaan i d b ye kaleentood oo sida cotimbo kaleentood waxaan ugu nimaaday dad yacni dhibaataysan san aad u tabaalaysan mahadsaned bashir saraakiisha ugu sarreysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa digniin kama dambaysa u diray ciidamada qalabka sida ee ku sugan koonfur galbeed soomaaliya xilli eedeymo badan loo jeedinaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo la sheegay inay ka qayb qaataan dagaal beeleedyada ka dhaca koonfur galbeed ayaa waxaa arrintaasi si kolol kaga hadlay maxkamadda ciidamada qalabka sida mas-uuliyiinta ugu sarreysa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegeen in ciddii lagu helo iyada oo ku kacaysa fal ka dhana inay ka qayb qaataan dagaal qabaa'ilaadka ka dhaca qaybo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya ay sharciga la tiigsan doonaan islamarkaasina ay tallaabo ka qaadi doonaan mas-uuliyiintan oo qayb ka ahaa xasan cali nuur shuute waxa ay sheegeen inaan la aqbali doonin in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya uu ku lug yeesho faladembiyada lagu xasuuqaya shacbi isaga oo huwan shaati qabiil saraakiisha iyo askarta waxaan ugu digayaa askarigii ka qayb galo shaqo qabiil ama shaqo shabaab wuxuu la mid yahay sidii shabaabka oo kale waxba ma dhaamo wuxuu qaadanaa sharciga ugu adag xukunka ugu adag ayuu shareecada islaamka aan waafajinaynaa
hadday bulshadu kuu haysato qof yacni sargaal dhowra sharciga ilaaliya xuquuqda shacabkiisa bulshada uula jooga ilaaliya ixtiraam leh tusaale wanaagsan u leh u ah bulshada waxaa tahay sargaalkii mugnaay oo ku habboonay darajada garabkiisa saaran hadday bulshada meesha joogto ay kaa aaminsan tahay inaad sargaal ka shaqaynaya qabyaalad sargaal ka shaqaynaya eex sargaal aan la aamini karin sargaal xog aan loo gey karin asaga xog oo keenana aan lagu duuli karin ay kaa aaminsan tahay waxaa tahay sargaal aanan ku habboonayn darajadii uu watay darajada galabka u saaran wax habboonaanteeda waxay ka imaataa ficilka uu sargaalka samaynayo waxaa kaloo muhiima iyadane waxaa muhiima dalkan hadda aan joogno maanta maalinuu kaga baahan yahay male sargaal sargaalka uu baahan yahane waa sargaalka sida quman u shaqeeya sargaalka hadda jooga soomaaliya shaqada koowaad oo laga rabo waxaa waaye marka koowaad inuu diidaa xumaanta qabyaaladda qabyaaladdu waa qurun qabyaaladdu waa xun tahay qabyaaladdu wax fiican ma ahan inuu marka hore waxa uu ka shaqaynaya horta ay naqataa uu sargaalku noqdaa sida dharkiisa iyo darajadiisa ka muuqataa sargaal qaranka uu leeyahay oo qof walba oo soomaaliya markuu arko uu ku farxaayo u dacwoonayo aan lagu tuhmaynin sinaan iyo cadaalad aan lagu tuhmaynin cadaalad darra lagu tuhmaynin lagu tuhmaayo sinaan lagu tuhmaayo cadaalad lagu tuhmaayo maanta sargaalka jooga sideedaba haddii uu ka shaqeeyo qabyaalad hadduu ka shaqeeyo runtii sideedaba waxaan rabnaa saraakiisheenna hadda halkan fadhido ciidamada ama askarta magaalada jirto oo magaalada joogto waxba ma samayn karaan hadday og yihiin taliyaha in uusan ogolaanaynin qaladka ay sameeyaan sideedaba qof ama sargaal ha ahaado ama ciidan ha ahaade dhibaataynaya shacabka in yar hal qofoo shacabka bulshada ka mid a ama xoolihiisa boobaayo dhulalaba waa la sheegaaba xoolihiisa boobaayo ama maxaa la yidhaahdaa qofkii dhibaataynayo dilayaba waa in uu sargaalku markaas waa inuu sargaalku u sheegaa waxaas inay waxun yihiin haddii uusan sheegin uu sargaalku yacni qofkii dhibkaas galay oo uu maxaa la yidhaahdaa dagaal ka shaqaynaayo oo dhimasho ka shaqaynaayo oo dhibaato ka shaqaynaayo qabiil ka shaqaynaayo haddii uu sargaalku ku fadhiistaa oo ku ogaadaa ama asaga laftigiisuba lala hoos hoos galaa waxay ka dhigan tahay in uu sargaalku uusan ahayn sargaalkii qumanaay maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab sida warkan uu ku soo diray bashiir cabdulaahi cusmaan abaanduulaha ciidamada qaybta toddobaiy labaatanaad ee militariga soomaaliya saalax yacquub ayaa ka warbixiyey howlgalla ciidamada dowladda soomaaliya ay saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaana ku yaala gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu sheegay in howlgallada ciidamada dowladda ay sii socon doonaan waxaan u taaganahay afarylabaatanka saac waa inaan dalka xorayno waa in loo dhintaa waa in nafta loo hura qof kasta oo qaangaar ah oo soomaali ah oo dalka u dhashay oo deegaanka iska leh waa inuu diyaargaroobaa dagaal qorigiisana qaataa sidaasaa guul lagu gaari karaa gobonnimadu waxay ku xidhan tahay dhiigdaato geedka markii la tallaalo haddaan biyo lagu shubin oo aan la waraabinin ma baxayo gobonnimadana waa la mid waxaa nasiib darro ah in maanta mid jaysdiga ka yimid afghanistaan mid laga keenay afrikaankaa kale mid ka yimid iyo mid yurub iyo meel jinni laga keenay in maanta dadkii aad ka dhalateen iyo waalidkii idiin dhalay iyo hantidiinni geed hoostiis in loo waaro lagu nafaqeeyo muxuu ahay sidii xoolihii lagu qaaro ayaan darro waay waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ha howlgaleen ha kaceen annagana waa garab taaganna haddii aan la egmo waana guulaysanayseen biidnillaahi kariim sidaas daraaddeed hal loo diyaar garoobo howlgal ballaaran oo cadowga lagu sufaynayo dhaqaaqan maanta aan dhaqaaqnay dib loo laaban maayo ilaa cadowga godka ugu dambeeyaan ka saabna aad iyo aad aad mahadsantihin saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa sheegay in howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe ay sii socon doonaan maamulka somalilan ayaa mar kale dagaal ugu hanjabay maamulka puntland maamulka somalilan ayaa si kulul kaga hadlay daandaansi ay sheegeen maamulka puntland inuu ka wado xuduudka ay la leeyihiin wasiirka warfaafinta somalilan maxamed muuse diiriyo oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa waxa uu sheegay in marnaba ciidamada somalilan aysan gacanta ka laaban doonin daandaansi kasta oo kaga yimaada puntland isagoona sheegay inay puntland ku howlan tahay ahurinta dagaal mar kale ka qarxa xuduudka labada dhinac ay wadaagaan waxa uu carabka ku dhuftay in somalilan had iyo jeer ay diyaar u tahay inay difaacdo gacan ku-haynta gobolada iyadoo ay maamusho hase ahaatee puntland ay iyadu doonayso dhiig halkaasi inuu ku daato islamarkaasina iska horkeen ay ka wado xuduudka ay la wadaagaan somalilan dhacdo runtii aanu aada uga xunahay baa ka dhacday baran iyo agagaarkeyga gobolka sanaag ama gobolka baran waxaa duulimaad soo qaaday ciidamo uu hogaaminayo muxuu ahaa nin taliyaha oo puntland ka socda waxay u galeen jidgooyo barasaabkii gobolka baran ciidankaiyagu iska difaacay inkastoo ay dee tignika lix baabuur iyagu wateen xaggayga hal tignika iyo gaarhigii muxuu ahaa barasaabka unbay ahaayeen waana ka xunahay dhacdada dal jaarah oo soomaali muxuu ahaa dhinac muxuu ahaa dhinaceega waqooyi kuwa xadka nalala maamul goboleed ha ahaadaane dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa muxuu ahaa ciidankaas ka tirsanaa waxaan filayaa madaxweynuhu dhaartii dhoweed waa ka hadlaayay kole nin waxaan mala- uma- uma malaynaya nin dagaal ku degdegsan ama jecel hase yeeshee waa la isku hoos jiraa odayaal baa ka soo talinaya puntland uu ka yahay faroole cabdiraxmaan faroole ka mid ahaa cabdilaahi yuusuf uu ka mid ahaa cadda muuse iyo raggii kale ka soo telinayay oo nabadda halkaasi muxuu ahaa runtii gaadh gaadh nagala hayay oo ilaalinayay waa ka xunahay arrintaa furantaa soo furantay ciidamada somalilan faraha la gaf maayaan kana joogsan maayaan haddii dalkooga ama xadkooga lagu soo xad- xadgudbo barasaabku wuxuu ku noqonayaa baran xaruntiisii buu fadhiisanayaa ciidanka somalilanna gardarradaa maanta dhacday u dulqaadan maayaan taasaan uu sheegaynaa ha laga ilaaliyo dadkaa walaalahee dariska in dhibaato oo la dhex dhigo taasaanu ku boorinaynaa muxuu ahaa aan doonayna inaan u sheegno hana ku bushaaraystaan ciidanka ee qaranka halkaa jooga in ay muxuu ahaa u difaacdaan dalkooga diyaarha loo yahay taasaan boorinayaa waa wax aanu ka xunnahay waxaanan leeyahay madaxweynaha ha laga dugtoonaado xadka aynu wadaagno in dhibaata ka soo korodho geeska waxa haysta iyo waxa ka taagan waynu ogsoonahay dadkaa dariska ee walaalaha ah ee ood wadaagta ah yaan dhibaato la dhex guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadhiyo cadaado tan iyo kulanti dambe nabaday